toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil zaylici madaxweyne ku-xigeenka somalilan aad iyo aad baa u mahadsan tahay madaxweyne ku-xigeen kusoo dhowow barnaamijka marka hore waxaad hogaaminaysay gurmadkii taakulaynta ee dadkii ay ku dhufatay duufaanta sagar dhibaatadeedana waxaa muuqata ilaa iyo hadda inay taagan tahay marka bal xaalka guud iyo sida hadda xaaladdu ay tahay ayaan wax kaa weydiin lahaa
bismillahi raxmaan raxiim haddii aan kaa siiyo horta waxa dhacay waa masiibo dabeeciya oo runtii aada inoogu yarayd oo inaan muddooyin dheer noocan oo kale la arag markaan sawir guud kaa siiyo sidaas halash ku maqasheen hawshani waxay ahayd duufaan wadatay damayro iyo roobab laxaadle kolkay guud ahaan somaliland sawirkeeda ku dhacda wuxuu kasoo bilaabay degmada laasqoray ee gobolka sanaad kamid a taa iyadaiyo buuraheeda iyo xoogaa ku dhuftay la wuxuu dhibaato u gaadhsiiyey laashashkii dadku ku shaqaysanayeen inuu ka qaado dhowr iyo toban laash wuu kasoo gudbay wuxuu culayskii ku dhacay saddex gobol oo ah saaxil iyo awdal salal gaar ahaan wuxuu culayskaasi ama ama mucdii dabayshaas ee ku dhacday gobolka awdal degmada luqeya waa garta waxay markaa dhibaatadaas waxay keentay in laba laba dhibaato dabaysha oo loo filayo markaa intaa xeebaha inay waxyeelayso deegaanka xeebta waliba abaareysnaa waxaa isku dhacay roobkii oo aada u biyo badan iyo dabayl ku xoog badnayd gaar ahaan degmada luqey ku xoog badnayd waxaa kaloo saamaysay dhammaan deegaanadii sare gobolka salal awdal gabiley qaybta gabiley maaragtay waa garta waqooyiga xoolo dhaqatada ah kuwaasi oo maanta dhulkii wanaagsanaa ee maaragtay sanafka roobka u fiicnaa oo xoolo aada u noolaadeenna waxay isku bedeshay qabol bay ku samaysay waa gartay waa gartay marka tirada guud marka waxaa ku dhintay xoolaha xoolihii noolaa oo dhan baa ku dhintay ee maarata sanadkan aada loo filay in maarata dalka dhaqaalahaan usoo kordhaan waa gartay tirada guud haddii ma haysaan tira koob rasmi ah dadka dhibaatadu ay gaadhay inta dhimatay inta dhaawaca iyo sidoo kale khasaarahan a hadda ka hadlaysidae ku saabsan xoolaha iyo deegaanka ku burburay waxaan hadda tira koob lahayaa haynaa kenya dhimashada iyo dhaawaca dadka dadku dhimashadiis konton bay gaadheen waa lasu geeyo gobolka awdal ha u badnaato gaar ahaan degmada luqeya ilaa konton qof bay gaadheen dhimashadu dhaawaca dadku meelo kala duwan ku dhaawacma ilaa tobaneyo qof buu noqonayaa laakiinse tirada kale ee beerihii oo wada go-ay oo baaba-ay infrastructurekii ama dhismihii maarata biyayaashii wadooyinkii iskuuladii caafimaadkii waxaas kaloo dhan baaba-ay waxaan hadda u dirnay wasaarada kuseynaysa inay soo sameeyaan xog dhaba soo ururin dhaba soo sameeyaan si loo helo fakiree xoolo ku dhimatay inta beera ku baaba-day inta iskuulla ku wax ku yeelo waxyeelooday iyo inta goobi caafimaadka waxyeelooday markaasa hadda waxaa loogu maqan yahay berita hore ubaxayaan tiimanka wasaarada khuseysay beritaaaaba ubaxayaan loo soo orin lahaa waxyeelada guud ahaan loo soo taaban lahaa tirada dhabtaa ama ama waxyeelada dhabtaa ee ka dhacday deegaanadaas waayahay wax gurmada oo ilaa iyo hadda dadka loo fidiyey oo la taaban kara miyaa jira maadaama sida aad tilmaantay dad aada u fara badan arrintan ay saamaysay meelo kala duwan ay joogaan meelaha qaarkood waxaa suuragal ah inaan la gaari karin haa gurmadku aada buu runtii u adkaa waxa dhacday in deegaanada hoose ay xirmeen oo la gaaridoodaba ay adkayd marka wixii aan erka geyn karaynay iyo wixii baawareera kookooban la kursadu qaadi karayeen ayaa ayaan maarata ka gurmanay oo dadkii for example berbere oo kale waxay ku dhex barakaceen magaalada gudaheeda oo biyo badan galeen oo meelo loo daadgureeyey marka wixii la gaadhsiin karayy waa la gaadhsiiyey laakiinse dhulka kale ee magaalooyinka reer baadiyaha u badnaa bulaxaar ka bilow ilaa luqhaya ilaa saylac dhibta taale waxa ahayd iyadoo la geli karayn marka waxaan ku dadaalnay in annagoo jabuutina diyaarad ka helnay aan ku sahminay in kusoo marnay iyo dadku goodoon ahaayeen macris gaarsiinka gooday markii dambana laba diyaaradood oon imaaraadku noo keeneen wixii aan ku gaarsiin karin ayaan elka gaarsiinay laakiinse hadda unba gurmadkii caadiga ama cuntadii caadiga dadkaasi wata loo gey karayay xalay laga bilaabo ayay gaadheen goboladii hoose ee waa garta wax gurmada oo aad ka hesheen hay-adaha gargaarka ma jiraan ama dalal kale oo aan ahayn imaaraadka iyo jabuuti horta hay-adaha gargaarka caalamiga waan isku ilaa maanta dhibaato dhacday shiraba ku jirnay aada iyo aad bay runtii noo shaqeeyeen waan isku dibarinay oo waxaan waan u kala qaybinay howlaha u kala qaybinay for example gobolka gobolkaas sanaag degmada laasqor oo kale hay-addan qaabilsinay saaxil laba hayadisa hayadoo qaabilsiinay inta kale culeyskiisa laliya awdal baan saarnay marka runtii waxay gacanta ku hayeen haday hayd meel fuula tus waxyaalaa shaltarka ehe ama weelasha ama ama tuuga iyo hadday tahay dawooyin aad iyo aad runtii runtii aanu aanu yaanu abaabulnay aad bay nooga shaqeeyeen waxay gacanta ku hayeen marka iyo tiimakii caafimaadka iyo wasaaradii ay la socoto caafimaadku meel walba horta way gaadheen caafimaadku wuu gaadhay uu shaqeynayaa macaawino buurano kale waxaan sugaynaa waan sugaynaa waxaan ka haynaa keliya dowladda sacuudiga gaar ahaan raadiyata caalam islaam o i c ayaan ka helnay xoogaa labaatan kun oo qoysa oo qaybintoodii imanku ay bilaabantay sababtaa marka hore dhulku na gaari karin awgeed marka kolley iska soo daba abiilkiina waan waan waan jeedinay caalamkuna la socdaa dhibaatada meesha ka dhacday waa garta waa garta xaaladda dadka marka ma ka war haysaan waxa iska bedelay haddii dadka qaarkood suuragal ay tahay in xanuuno kale ay ku dhici karaan oo sabab maaragtay u noqon kara xaaladaha ay ku nool yihiin sida looga hortegi karo maxaa idii qorshaysan runtii waa la joognaa ilaa maamuladeedii baqasaabyadii gudoomiyaasha ilaa hadda dadkay dhex joogaan kolley waxay noqonaysaa waa laba tallaabo in tallaabada koowaad waa tallaabadii dadka wixii baahidii degdeg ah loo gaarsiinayo hadday cunto tahay iyo hadday tahay huga ta ku xigtaana waxay noqon doontaa dhibaatada iyo isbedelka ku samaysay ama dadkii beeraha lahaa ay beesha beerteeda ka saartay oo agabka ka qaadiya mashiinadii iyo dadkan xooluhu ka dhamaadeen waxay noqonaysaa taasireen kolkaa warbixinta guudaas aan helno in dadka loo cawil celiyo oo cid walba wixii loo qaban karayo dib loogu martay recovery stage la garan kaa bal si guud haddaad sawir aad ka bixiso waxa dhacay iyo inta uu la eg yahay meelaha aad is leedahay waa noloshii as-aasiga ah ee burburka uu gaaray ama duufaantan ay saamaynta ku yeelatay hadday noqoto dhinaca waxbarashada hadday noqoto dhinaca caafimaadka iyo hay-adihii kale ee maaragtay ka shaqaynaya arrimaha bulshada runtii waxay saameynta aada gaara u yeelatay hadday tahay wixii asaasiga ah waxbarashadii caafimaadkii biyihii waa degmada luqaya hadday magaalooyinkii rororaan tahay luqaya gargaaro bari garba dadar maxay dhaheen ceel sheekh wixii tuuli hooso inta soo hoosgela degmada luqaya oo dhan majoritygoodu uu ka baabeen waxay waxyaabihii asaasiga caafimaadkii iyo maaragtay iyo waxbarashadii iyo biyihii laakiin marka la eego inkastoo musiibo ay tahay rabbaani ah laakiin si aanay u soo noqon arrimahan oo kale maxaa la samayn karaa see looga hortegi karaa in khasaare intan la eg aanu soo gaadhin dadka ilaa iyo hadda wararka aan helayna waxay sheegayaan in dad toddoba boqol oo kun gaaraya arrintan duufaantu ay saameyn xoog badan ku yeelatay saameynta tiro intaan la eg haddaan sawirkaas iyo macnihii waxa weeyaan sidii la filayay xeeluhu kuma ekaan dabayshii iyo roobkii mugga lahaa ee dadka barakiciyey waxaa saameyn dadka intaa la geeyay waxaa intay xeerta deganeed iyo intii buuraha sare deganee maanta barwaaqada he xoolo noolayeen marka laisu geeyo ku ay xoolo ka laysay iyo ku ay beer ka baabiisay taasaa keentay tirada tira intaa leeg runtii oo saameyn xoog le ku yeelatay marka waxay noqonaysaa de masiibo cidna kama hortegi karto laakiin mar walba wa waxaa lagu dadaali bal hadda sidii isbedelka cimiladu wax badan buu keenay in dadkii dib loo berigisaba markaan warka helnay laba sidii afar saacadood baa digniinta u sameynay dadka digniinta raadioga iyo telefishinada aan uga digaynay inay ka baxaan dhulkaa maarta godan marka sidii loo maarin lahaa unbaa yaa kole de yaa ka fikiraynaa laakiinse dee masiibo dhici doonta cidna kama hortegi karto waa garta laakiin meelaha qaarkood ka sokow musiibada dhacday waxaa la leeyahay ilaa iyo hadda xataa dadka wax la gaarsiiye ma lahan gaar ahaan marka laga hadlayo dhulka buuraleyda ah waa runtaan imikunbay shalay laga bilaabo ayay runtii imika wixii aanu qorsheynay ayuu gaaraya xalay ilaa ilaa maanta way ku socotaa dhulkuna baaxadiisu waa balaaran tahay sida dawladda maaragtay sida dawlada waaweyn keed lahoo wuxuu meel u yaalay maanan hayn wixii waa wixii kolba yimaada oon qaybino iyo wixii anugan haynay iyo dawladahaan iyo wixii ummadda on maratay aan abaabulnay oo isku maratay imkaa wax loo gurayo marka baaxadda dhulkaa ballaaran runtii mooyaane hawsha way bilaabatay oo imkaa way ilaa afar saacadood dambeysay
waayahay ugu dambeyn adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maxaad jeclaan lahayd inaad gaarsiisid dadka ku dhegaysanaya meel kastoo ay joogaan si ay laftirkooda uga qayb qaataan gurmadka aad baad iyo aad baad umaqsantahay runtii waxaan ugu baaqaya cid kastoo dhegaysanaysa waxa meesha dhacay waa dhaqaale burbur aada u weyn baa dhacay waxaan iska oran karaa waxa maanta khasaaraha soo gaadhay somaliland gaar ahaan gobolada aan sheegay boqolaal milyan oo doolar khasaaro dhigma ayaa ayaa soo gaadhay marka waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa ummadda inay dibad iyo gudaba ay dadka lasoo caawiyo hal meelna wax laiskugu keeno oo ummadaasi maata marka dib wixii marka awoodeena markaa meel isku keeno ayay ummadda waxu noqonaysaa marka waxaan aad iyo aad ugu dadka ugu baaqayaa inay gurmadkaasa nin walba gujoog kaga soo qayb galo akawnada ashaacinay iyo maata beeraha utaagalnay inay kusoo shubaan si awoodda meel laiskugu geeyo oo halkaa dibadna wixii ummadaasi dib loo awilcelin loogu sameeyo dib loogu soo noolaynayo waxyaalihii ka baabay sida beerihii xoolihii kalluumaystadii laashi ka baabay waxaan ku baaqaya dadka inay gurma degdega nin walba intii itaalkiisa in waxba la hadhin maanta ummadda somaliland iyo gaana iyo ummadda soomaaliya iyo iyo cid kastoo muslima oo maarata ummadda dhibaatada dare maarata damqaysa waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaagan waad mahadsantihiin intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey cabdiraxmaan cabdilaahi zaylici madaxweyne ku-xigeenka somalilan inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabadgelyo